walal sida hore aad sidaad ogeedeenba waa kii markii roobabkii guda ay biyo badan kusoo fataheen deegaankaas nujiif buundada midigar waa ti afar meelood ka gooday dawladda iyo waa usoo gurmadeen meeshii waa la hagaajiyey xoogaa bay meeshii yaro degtay oo dee waddadu waa hal seed bay noqotay ilaa adigu dhowr iyo labaatan kilomitr in ku dhowbaa hal seeda waddadu tahay oo maaragtay halisteeda ay leedahay baabuurta laakiin meelihii goobaa dawladda hagaajisay hadda ayaan dhaweyd mar xoogaa degtayna guddoomiyaha degmada maayarka intuu yimi iyo baabuurta dawladda hoose baa meeshii degtay xoogaa waa la hagaajiyey laakiin hadda dhibka ugu weyn walaa waxa weeye meeshii haddii aan wax laga qaban oo si deg dega wax looga qaban khatarteeda leedahay meel taraafik joogta meel baabuurta la kala hagaya maaha waa meel cilaa marka wadaguna waa hal sheed gaarigu dee dadka baabuurta lagadooda mas-uula ma wataan gaarigu markuu soo muuro gaariga kale waa inuu istaagaa meel baabuur soconaysa isku dhaafi karta maaha
waayahay waxaan ogey nin dhowaan la sameeyey laami kumeel gaad ah oo marka ma laamigaas kumeel gaadhka ah baa laamiga go-ay mar labaad maya walaal horta ma ma go-ine waxoogaabay degtay meeshiibaa goodihii baa degay afar goobood waatay ka goodeen meeshu afar meelood baa gooday afartii meelood waa la hagaajiyey oo maaragtay si kumeel gaar ahaana waa loosii hagaajiyey degitaanka ay degteen waxaa timi dawladda hoosaa timi oo iyadana way maaragtay way hagaajiyeen cadir waa samanta laakiin meeshu laamiga dhinacyadiisoo dhan baa go-an oo khatartu waa aad bay u badan tahay waa hal sheed meel baabuur isku dhaafi kadha maaha marka haddii aan si dhaksaa maaragtay wax looga qabanba cidina maaragtay wax isku cid lama joogto cid kale hagayso traafikada ma joogto meeshu waa duur marka baabuurtii habeeno sida habeennimadoo kale khatartay leedahay de baabuurta habeenkiya ma mari kadho baabuurta dadooda mas-uula ma wataan qof kasta wuxuu isleeyahay waddada keligaabaa marayo uuskala labla marka haddeen wax khatara kama dhicin laakiin waxaa jidha waxaan la wadaagnay gobolka iyo sidoo kale degmooyinka kalo xagga nagasige iyo kasaar oo kale iyo baabuurta waa lagu celiyaa habeenkii baabuurta waa la celiyaa si ay maaragtay aysan khatarteeda u banaan laakiin inta badan dee fiidkii baabuur sooma dhaabin meesha kusoo masaajidka marka haddeer waddadu bay fiican tahay oo maaragtay meelihii horoo jabay waa fiican yihiin oo caadi socodka baabuurta gaadiidku waa caadi laakiin waa hal sheed oo dee hal sheed waddaa waa garan kadhaa dhibaatada
waayo marka inay degto maxaa u sababa meeshu waa too goyanayd oo markii la ruumleeyey qoyaan iyo waxbaa jiray maogtahay marka si degdeg shaqada la si degdegaa loo qabtay marka xoogaa degniin ah bay samaysay oo wax weyn maahayn xoogaa gaarigu markuu soconayo hoos ula degeysay marka iyadana haddar waa la hagaajiyey oo waa la bixiyey melihii degey waayo waxaa jira in dhowaan biyo kale la sheegayay oo soo dhacay oo isla deegaanadaasi maray iyaga wax khasaara ama u geysteen meesha dhismuhu ku socday walaal biyahaasu waa jiraan soo maray oo ka yimid deegaano fogfog sidaas dhulka meesha jabtay iyo ilaa iyo meel midigar sokareeda oo jeexdiinta la yidhaahdo biyaha dagdeer soo maraan biyo soo mara weeye biyahaas biyo awoodle oo wax jabiya ma ahayn waa biyadee dhul dheer dad dheer bay ka yimaadeen biyaha maaragtay usoo gaa biyo gaabinaya weye way badnaayeen laakiin biyo maaragtay khasaare geysta biyahaasu ma aha laakiin haddeer xataa saakada tan waa soconaya waraa soo maray goormaad is leedahay lagu guuleysan karaa in markaas wax laga qabto ama sideeda lagu soo celiyo wallahi su-aal wanaagsan wey walaal horta dawladdu sidaad og tahayba wax yar bay waxay ku qabatay afar iyo labaatan saac muddo la-eg bay waxay ku qabatay shaqadaas intaa leego gaadiidka intaa xanimeen annaga gaar ahaan smajiif badbaadid aad u tira badan iyo culays aad u tira badan baana saarnaa muddo yar bay nala joogeen dadkaasu afar labaatan saac gudahood wax adigu ilaa afar labaatan sac ilaa lix labaatan saacadood baa lagu qabtay oo lagu furay afarta meeloodba lagu hagaajiyey insha allah waxaan malaynaynaa in iyadana markii la bilaabo oo loo howlgalo in si dhaqsaa dhulku inuu kala qalalaala rabaayo dhulka biy dhulku maaragtay waa dhul biyo ka dhergay oo baabuurta gaadiidkiima mari karaan marka dhulku kalaqaloolabaa shaqada la bilaabi doonaa insha allah waxaan malaynaynaa in lagu guuleysan doono si fiican wax looga qaban doono cilada meesha ay ka imaanayso horta hadda ka horna laba kun iyo afar tobankii way jabtay marba saasoo kale jirta laba kun iyo saddex tobankii damaadkeedii xilligii abdiweli kalaguurka ay ahayd iyo ninkali cabdiraxmaan guurkii cabdiraxmaan farole marka ciladaa waxaan isleeyahay waxaa keenaya dhulka horta annaga hadda tuulada aan joogno oo smajiif dagu tuulada wuxuu kusoo fatahay biyo aad u tira badan biyahaasu xaafado dhan oo dhinaca maaragtay qiblada xigaa oo laamiga waa laba dhinac uu kusoo fatahay dadkii waa laga guray waxaan aaminsanahay togaa smajiif kasoo jabaya iyo togaga kan kale biyaha isu imaanaya biyahaasaa keenaya cilada iyo ceelashiiyo maaragtay aan biyihi meelo ee aada si toos uga gudbaan aan haysan marka meeshaas waxay u baahan tahay ugu yaraan sideed buundo ama afar buundo waaweyn ama sideed shub oo maaragtay tubiro yar oo shuba oo waaweyn in loo sameeyo labalaba ah markaas si ay biyihii ugu gudbaan si maaragtay deg deg ah oo maaragtay aysan u hakan biyaha isa soo gaarayaba laamiga dusha ka maraya awoodda biyuhu markay isu yimaadaanna meel bay jubsanayaan dhirta marka waxaa keenaysaa meesha kale tibad aad tira badan baa biyihii oo maaragtay laamiga biyaha kala xiraya markaas waxay jabsanaysaan markay awoodooda isu timaado way jabsanayaan waayahay waxaa jirta iyadana dalbasho taageero bal dhinaca shacabka hadday tahay iyo ganacsatada dhinaca ma jiraan wax taageeradaasi kasoo jawaabay madaxweyne ku-xigeenka guddiga ugu saaray arrintaa guddigaas iyo maaragtay baa arrinteedaas ka warhayo oo maaragtay si khaasa madaxweynuhu ugu saaray oo marka iyaga insha allahu xilligay wax ka qabanayaan iyo ciidda maaragtay ay la wadaagayaan iyo waxaasoo dhan iyaga lala wadaagaya waxaan ugu baaqayaa xubnaha dowladda iyo